alxamdu lilaah bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu mahad lilaahi ilaahay baa le rabbi alcaalamiina caalamka oo dhan rabbiga u ah wa sala allaahu alla ha ammaano calaa muxamedi nebi moxamed iyo waalihi ehelkiisa wa saxbii asxaabtiisa ajmaciina dhammaantood wasalama oo ha nabadgeliyo tasliiman nabadgelyo kasiiran fara badan amaa bacdu intaa kadib fa haadihi tani kelimaatun weedho weeyaan mukhtasaratun oo la gaabiyey fii macna alcilmi cilmiga macnihiisa iyo wanqisaamihi uqaybsanka u qaybsama ilaa cilmin naaficin cilmi wax dheefinaya wa cilmin gayri naaficin iyo cilmi aan waxba dheefinayn watanbiihu baraarujintu waxay ahaatay calaa fadli cilmi salafi salafka cilmigoogu fadliga uu ka leeyahay calaa cilmi alkhalafi dadka khalafka ama dadka dambe cilmigooga fa naquulu waxaan leenahay wabillaahi ilaahay ayaa almustacaanu gargaar dalabkuu ahaaday walaa xawla xeeladna ma lihin walaa quwata awoodna ma lihin ilaa billaah ilaahay subxaanahu wa tacaala kaalmadiisa mooyaane qad dakara allahu tacaala ilaah wuxuu ku sheegay fii kitaabihi kitaabkiisa alcilma cilmiga taaratan mar fii maqaami lmadxi waxa weeyaan derajo ammaana ama heer ammaana wa huwa alcilmu naaficu cilmiga wax dhiifinayo weeyaan wa taaratan marna fii maqaami demi heer cayaa loogu sheegay wa huwa alcilmu cilmiga weeyaan aladii laa yanfacu aan dhiifinaynin fa ama alawalu ka horo cilmiga naafica fa midlu qowlihi tacaala ilaahay hadalka uu leeyahay weeyaan qul waxaa tidhaha nebi maxamedow hal yastawi may simayin aladiina kuwii yaclamuuna garanayey iyo waladiina kuwa laa yaclamuuna aan garanayn wa qowlih shahid allaahu ilaahay wuxuu markhaati ka yahay annahu laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaa huwa isaga mooyaane walmalaa'ikatu malaa'igtuna ay markhaati ka tahay wa uululcilmi dadka cilmiga ehelka u ihina ay markhaati ka yihiin qaa'iman xaalo uu yahay ilaahay mid ku taagan bilqisti si cadaalada wa qowlihi waqul waxaad tidhaahdaa rabbi rabbiga o zidnii ii biiri cilman cilmi marka cilmiga uu weydiisanaya waa cilmigii naafici innamaa yakhsha allaaha ilaahay waxaa ka cabsada min cibaadihi addoommadiisa alculamaa'u kuwa culimmadaa ee garanaya wamaa qasa iyo wuxuu kaga qisooday buu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku ammaanay min qisati aadama aadam sheekadiisa iyo wa tacliimi baritaanka uu baray rabbi alasmaa'a magacyada uu baray wa caradahum oo u bandhigay weliba cala almalaa'ikati malaa'igta wa qowlihim iyo odhaahda ay yidhaahdeen subxaanaka ilaahow adaa ceeblaawo ah ama ceebka saliila laa cilma lanaa cilmi ma lihin ilaa maa callamtanaa waxaadna bartay mooyaane innaka adigu anta alcaliimu mid cilmi badan baa tahay alxakiimu oo falsuuban wamaa qasahu wuxuu ka qisooday subxaanahu ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ayaa ceeblaawo ah wa tacaala oo sarreeya shabiih iyo waxa weeyaan andaad ka sarreeya kadaalika khalqigiisana ka sarreeya min qisati muusa muuse sheekadiisa calayhi salaam wa qowlihi lilkhadir hal atabicuka maku raaca calaa an tucallimanii si aad ii barta mimaa cullimta waxa lagu baray rushdan hanuun fa haadaa huwa alcilmu naaficu kaasi waa cilmigii naafici waqad akhbara wuxuu ka warramay ilaahay subxaanahu wa tacaala can qowmin qolo ayuu ka warramay uutuu la siiyey cilman walam yanfachum aanu dheefin cilmuhum cilmigoogu fa haadaa cilmun naaficun cilmi naafica weeyi fii nafsihi naftiisa naafic buu yahay laakiin saaxibuhu lam yantafic bihi laakiin qofkan wataa kumuu intifaacin oo kumuu dheefsan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi mathalu ladiina kuwii waxay la mid yihiin xummilu tawraata towraad loo dhiibay loo xambaariyey huma lam yaxmiluuha ee aanu xambaarin ama aanu qaadanin sidii ilaahay u qaata yidhi ka mathali lximaari ximaar oo kale dameer oo kale ayay la mid yihiin yaxmilu kaasoo sita asfaaran xaashiyo wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi watlu calayhim waxa weeyaan ku akhri nabaa ladii kii warkiisa aataynaahu aan siinay aayaatinaa aayaadkayaga oo fansalakha minha ka xuub siibtay faatbacahu shaydaanu shaydaankuu raacay fa kaana ahaaday min alqaawiina kuwa habaabay walow shi'naa haddaan doonno la rafacnaahu waannu koryeeli lahayn bihaa iyaga aayaadka waan ka koryeeli lahayn walaakinahu hase waan ku koryeeli lahayn walaakinahu hase yeeshe akhlada wuxuu ku waaray ilal ardi dhulka wa tabaca waxaanu raacay hawaahu hawadiisa wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fakhalafa waxa ka hadhay min bacdihim iyaga gadaashooda khalfun hadhayaal warisul kitaaba kitaabka dhaxlay yaahuduuna iyagoo qaadanaya carada haada aladnaa kan dhow waxa weeyaan qaadanayo adduunyada wayaquuluuna waxay odhanayaan se yukfaru lana waa laynoo dhaafayaa oo adduunyo yar hadday helaan way qaadanayaan qaadashadaa waxay u qaadanayaanna waxa weeyaan inay yidhaahdaan ta dambe ee waxa weyan intan waa laynoo dhaafayaa ilaahay wuxuu ihi wain yaatihim caradun milu mid la mid oo kale hadduu yimaado adduunyo kaloo xaaraana ya'khuduu way qaadanayaan alam yuukhad calayhim miyaan laga qaadin mihaaqu lkitaabi kitaabka ballankiisa an laa yaquulu inaanay odhan cala allaahi ilaahay ila alxaqa dhab mooyaane wax kale inaanay odhan ilaahay subxaanahu watacaala miyaanu ka qaadin wadarasuu maa fiihi oo aanay dhiganin oynay ogaanin waxa ku sugan wadaaru alaakhiratu daarta aakhiro ayaa khayrun u wanaag badan liladiina kuwii yattaquuna ilaahay subxaanahu watacaala ka dhowrsanayay wa ama alcilmu cilmiga aladii dakarahu llahu ilaa uu sheegay tacaala calaa jihati dami weji caya waxa weeyaan lahu loogu sheegay si caya loogu sheegay faqowluhu odhaahda ilaahay subxaanahu watacaala yidhi weeyi fi sixri sixirka uu ka yidhi wayatacallamuuna waxay baranayaan maa yaduruhum waxa dhibaaya walaa yanfacuhum aan dhiifinayna walaqad calimuu waxaanay ogyihiin lama ruuxii ishtaraahu ku doorsadaa maa lahu cilmigaasi waxaweyn maa lahu inaanu kulahayn fil aakhirati aakhira xaggeega min khalaaqi nasiib inaanu kulahayn falamaa jaa'athum markay u timid rusuluhum rusushoodii bilbayinaati aayaad cadcad markay ula yimaadeen farixuu waxay ku farxeen oy ku beerraqeen bimaa cindahum wixii ay haysteen oo min alcilmi cilmi wixii cilmi ay yaqaaneen ayay ku beerraqeen ama ay ku farxeen waxaaqa bihim waxaana ku degay maa kaanuu bihi yastahzi'uuna waxay ku dheeldheelayeen wax ka mida ayaa ku degay wa qowlihi tacaala ilaahay hadalka uu yidhi yaclamuuna waxay garanayaan daahiran muuqaal oo min alxayaati dunyaa noloshan adduunyadii dhowa wahum iyaguna cani laakhirati aakhiro hum iyagu qaafiluuna kuwo warmooga oo moogana yaala weeyaan buu ilaahay subxaanahu wa tacaala yidhi alxamdu lilaahi wsalaatu wasalaam waan soo dul maraya mar labaad bisa markaasaa idinku filan mar keliiisoo kuma filla marka cilmiga naafica isagoo naafica ayaa laga yaabaa qofka inaanu anficin oo waxa weeyaan aanu ku intifaacin qofkii cilmigii isagoo naafica waxa ka mida asbaabta aanu ugu intifaaci karin qofku cilmiga in waxa weeyaan garashada iyo caqoontuu leeyahay ay iska liidato kadaalika waxa kaloo aanu ugu intifaaci karin inaanu qofkani ehelba u ahayn oo macrifo taama aanu u lahayn kadaalika ama aanay naftiisuba u diyaarsanayn cilmigani inuu ku intifaaco oo naftani waxa weeyaan qaadanaysa cilmiga baranaysaaba naf u diyaara oo waxa weeyaan ku dahirmaysa aanay ahayn waxa kale oo waxa weeyaan qofka ka hor joogsan kara isagoo cilmigu naafica oo saddexaad in waxa weeyaan hawadiisa raaco oo qofkani xasad qaado ama uu isweynaynayo sida ibliisa u diiday nebiyullaahi aadam calayhi salaam in waxa weeyaan u sujuudo waxa kaloo qofka qaadi kara madaxtinimo iyo mulkiinuu u diiday inuu cilmiga ku intifaaco yaanu xasadba ku jirin kibirna aanu ku jirin sida hiraqla nebiyullaahi maxamed markii loo sheegay waraqda u geeyey rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu gartay hiraqla inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebiga xaqii yahay ee la sugayey maca daalika muu raacin maxaana u diidey mulkiga iyo riyaasadiisa u diiday waxaa kaloo u diidaya qofku inuu maaliyo waxa weeyaan shahwo u diidaayo ahlul kitaabka intooda badanna waxa weeyaan waxyaabaha seejiye weeyaan xaqa oo shuhure iyo xubul maal ayaa laga yaabay inay u diideen qaar badan oo ka midii nebi maxamed inay raacaan waxaa kaloo ka mid a dadka aqaaribta iyo cashiirada iyo sokeeyahana uu la nool yahay qof haddii uu islaamu ka dhex baxo wuxuu isleeyahay waad waayi taasina waa sabab u diideysaa qofku inuu qaato waxa weeyaan xaqii waxyaabaha qofka ka diida ama u diida inuu xaqa qaato waxaa ka mid a maxabatu daari walwaddan dhulkana u degan yuu ku nool yahay iyo waddankiisan inuu ka tago waddan islaam tago diidda uu diidan yahay ayaa waxa weeyaan xaqa ka hor joogsan karta waxyaabaha u diidaa waxaa ka mid a qofku inuu ismoodsiiyo masalada sideedaad islaamka inuu raaco oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam au rumeeyo inay aabbayaashiin dacnin ku tahay meelka dhac ku tahay sida abi daaliba u diiday nebiyullaahi maxamed inuu rumeeyo waayo wuxuu u arkaa abu daalib hadduu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam raaco wuu ogaa inuu nebi maxamed xaq ku sugan yahay inay aabbayaashii iyo awowyaashii meelka dhac ku tahay kadaalika qofka waxa xaqa u diida qofay col yihiin ayuu ku dhex arkayaa xaqii kadibna wuxuu isleeyahy haddaad xaqii raacdo ma qofkaas adag tegi oo dabageli taasina qofka waxa weeyaan waayu diidaa isagoo dadow necabya ku arkaya xaqii ayaa laga yaabaa inuu iska diido inuu qaato xaqii ku intifaaco isagoo og weliba inuu shaygana xaq yahay caadada iyo qofku wuxuu ku barbaaraynaa waa waxyaabaa u diidi kara qofku inuu xaqa baran karo ama u qaadan karo marka cilmigana maraatibta lagu gaadhaa shayga qofku waa inuu maqlo kasana dhegaysto aw kasana kadaalika uu ilaaliyo oo uu sugo waxaana uu bartay waxa weeyaan si aanu u iloobin masalada afraadna waxa weeyaan inuu dadka gaadhsiiyo cilmiga naafica madaarigiisu waa afartaas weeye inuu waxa weeyaan qofkii shaygii horta barto haaniyan aw fahmo haalihan aw ilaaliyo inaanu iloobin raabican aw dadkii gaadhsiiyo oo waxaa laga yaabaa cilmigii haddii aad barato barato barato oo aanad gudbin waxaa laga yaabaa inaad iska ilowdo marka dambe uu kaa guuro oo sidii qof aan ogeyn oo kale aad noqoto beritoole marka waxyaabahaas ayaa suga waxa weeyaan qofkuna uu ku gaadhi karaa inuu waxa weeyaan cilmiga caqoon u yeesho walidaalika sidaa daraaddeed jaa-ati sunnatu sunnadu waxay ku timid bitaqsiimi alcilmi cilmiga in loo qaybiyo ilaa naaficin mid wax dheefiya wa ilaa gayri naaficin iyo midaan waxba dheefin walisticaadatu in laga magan galo min alcilmi cilmiga aladii laa yanfacu aan waxba dheefin wa su'aalu alcilmi cilmiga in la weydiistay ilaahay annaafici ee wax dheefinaya fa fii saxiixi muslim can zayd ibn alarqam ana nebiya sala allahu calayh wasalam kaana yaquulu wuxuu odhan jiray allaahuma allahayow innii anigu acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min cilmin cilmi laa yanfacu aan waxba dheefinayn oon lagu dheefsanayn lagu intifaacayn wa min qalbi qalbi laa yakhshacu aan khushuucayn wa min nafsi naf laa tashbacu aan dhergaynin hadday adduunyo tahayna aan ka dhergaynin waxa weeyaan na ilaahay baan kaa magan gelayaa wa min dacwatin iyo baryo yeedhmo laa yustajaabu laha aan la aqbalayn wakharajahu waxa soo saaray xadiisku waa saxiix albani silsilatu laxaadiisi saxiixa afar kun iyo shan buu ku tasaxiixinaya wakharajahu ahlu sunan waxay soo saareen min wujuuhin mutacadida can اnebiyi sala اllahu calayh wasalam wa min ducaa'in laa yasmac wa fii bacdiha wa min ducaa'in laa yusmac baryo aan la maqlayn wa fii bacdihaana acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min haaulaahi alarbaci afartaasi oo ah cilmi aan anfacaynin qalbi aan khushuucayn naf aan dhergaynin iyo ducaan la aqbalayn afartaasuu nebigu sala allahu calayh wasalam ilaahay ka magan geli jiray wa yufasar waxaa lagu fasirayaa ama lagu qeexayaa lagu sharaxayaa eedda noqode bianna alcilmi cilmiga aladii yaduru qofka dhibaaya walaa yanfacu jahlun jahlina waxa weeyaan aanu anfaaan walaa yanfacu jahlun jahlina aanu anfacayn lianna aljahla bihi aan la garanayn ayaa khayrun ka wanaag badan min alcilmi bihi in la garta isaga fa idaa kaana aljahlu bihi garashawaagiisu markuu yahay khayran minhu mid ka wanaag badan fa huwa sharun min aljahli jahliga waxa ka shar badan cilmiga wa haadaa kaasina ka sixri sixirkii weeyi iyo wakayrii kayrkii oo min alculuumi culuumtiya almudirati ee dhibaysay fi diini diinta dhibaysay oo fi dunyaa adduunyada dhibaysay diinta dhibaysay oo waxa weeyaan sixirkaasa oo fi dunyaa dhibaysay waxa weeyaan dee geedihii suntii wax la mida oo aan qofkii dheefinayn ee laakiin dhibaayey waqad ruwiya waxaa laga wariyey can اnebiy salى اllahu عalayh wasalam tafsiiru bacd alculuumi culuumta waxa weeyaan barhkeed fasiritaankeega ayaa laga wariyey allatii taasoo laa tanfacu aan dheefinaynin fa fii maraasiili abi daa'uud can zayd ibn اlaslam qaala qaala wuxuu yidhi qiila waxaa lagu yidhi yaa rasuula allah maa aclama fulaanan hebel maxaa ka cilmi badan qaala uu yidhi bima muxuu u cilmi badan yahay qaalu waxay dhahan biansaabi naasi dadka abtirsiintooda qaala wuu yidhi cilmu laa yanfac waa cilmi aan dheefinayn wajahaalatun dhibaato weyn laa taduru aan dhibayn wahaadaa isnaad wahaada alisnaadu sanadkani laa yasixu ma ansixin oo ma sugnaba laakiin waxa ansaxay axaadiis kaleo waxa weeyaan tilmaamaysa waxa weeyaan way noo soo socota nasabka in la barto si loo xidhiidhiyo dadka sokeeyaha waqad warada alamru amarku wuxuu ku soo arooray bian yutacallama min al ansaabi ansaabta in laga barto maa tuusalu bihi alarxaam waxa lagu xidhiidhiyo sokeeyaha min xadiisi abi hurayrata abi hurayre xadiiskiisa can inebiy sala allahu calayhi wasalam qaala wuuhi tacallamuu barta min ansaabikum nasabkiinna maa tasiluuna bihi arxaamakum sokeeyihiinna waxaad ku xidhiidhisaan akhrajahu alimaam axmed baa soo saaray watirmidiyu imaamu tirmidina wuu soo saaray calaamatlalbaanina wuxuu ku tasxiixinayaa saxiixu jaamicu saqiirka laba boqol iyo lix iyo toddobaatan wa kaana nakhaciyu wuxuu ahaa ibraahiima nakhaci laa yaraa ba'san midaan dhibaato u arag an yatacallama arajulu ninku inuu barto min annujuumi xidigaha maa yahtadii bihi wuxuu ku toosayo ku hanuunayo inuu barto wa rakhasa wuxuu banneeyey fii tacallumi manaasili alqamari dayuxu meeluhuu dego inuu barto ayuu banneeyey axmedun axmed baa banneeyey wa isxaaq oo dee saaad ugu garatay jihooyinkii markuu jihada koonfureed jiro ama jihada waqooyi markuu jiro iyo bartanka dayuxu markuu maraayo xidiga xidigaha qiblada loogu soconaayo kuwa galbeedka markaad u socoto dhinaca galbeed kaa xiga iyo kuwa oogada kaa xiga qofkii inuu kala garto waxa weeyaan socodka habeenkiina u kaalmaysanayo taasi way bannaanta laakiin marka loo baranayo xidigani ama xidiga waxa weeyaan cirjiidha iyo ururku markay isa soo raacaan ee waxa weeyaan sanadka waxa weeyaan awelkiisa ay mar soo wada baxaan inuu roobku bilheblaayo da-ayo ama inay abaar noqonayso taasi waa cilmi xaaraana wey asbaabna kuma laha oo xidiguhu sabab ay ku leeyihiin ma jirto keenitaanka roobka waayo roobku ilaahay subxaana wa tacaala gacantiisa ku jira sababna uma aha iyagna ma keenaan labada midna ma keenaan midna gaalnimo weyn bay noqonaysaa midna shirki asqara oo waxaan sababahayn hadduu sabab ka dhigo dee shirki asqaray noqonaysa wayatacallamu wuxuu baranayaa min asmaa'i nujuumi xidigaha waxa weeyaan magacyadooda maa yahtadii bihi wuxuu ku hanuuno wakariha qataada qataada wuxuu nacay qataada ibnu dicaamata saduusi tacalluma manaasil alqamari dayuxu meeluhuu dego ama uu galo uu ka dhaco in la barto ayuu nacay walam yurakhis ma bannaynin ibnu cuyaynata ibnu cuyayna waxa weeyaan fiihi dhexdiisa in la barto dakarahu waxa ka sheegay labadaba waxa weeyaan qataade iyo ibnu cuyayne xarbun canhumaa xarbi baa ka sheegay labadoodaba wa qaala daawuusun daawuus wuxuu yidhi ruba naadirin mid eegaya la arkee fi nujuumi xidigaha wa mutacallimin baranaaya xuruufa abijaad abijaad xuruufteeda laysa lahu cinda allaahi waxa weeyaan khalaaqun aan nasiib ku lahayn kharajahu waxa soo saaray xarbun baa ku soo saaray wa kharajahu xumayd ibnu sanjaweyhina min riwaayati daawuus buu ka soo saaray can ibni cabbaas cabdullaahi ibnu cabbaas wahaadaa kani maxmuulu waxa lagu xambaarayaa calaa cilmi ta'hiiri cilmiga saamaynta ee saamaynta keeni kara ayaa lagu xambaarayaa laa cilmi tasiiri laakiin cilmiga lagu soconaayo ama waxa weeyaan lagu garanayo jihooyinka maaha fa inna cilma ta'hiiri cilmiga saamaynta kulihi baadilun baadil weeyi muxaramun xaaraanna weeyi wa fiihi warada alxadiidu isaga ayuu ku soo arooray xadiiska almarfuuci ee lasoo la kor yeelay nebi maxamed loo kor yeelay man ikhtabasa waman ikhtabasa ruuxa ka noola isqaata shucbatan gobol oo mina nujuumi faqad ikhtabasa wuxuu ka noola isqaatay shucbatan min asixri waxa weeyaan gobol sixirka ka mida kharaja waxaa soo saaray abu daawuud min xadiisi ibni cabbaas marfuucan isagoo kor la yeelay waana xadiisku xasan weeye marka abijaadkan la sheegayaa waa xuruufta lagu faaliyo ee wadaadada kitaab fura ay adeegsadaan ayuu ka hadlayaa oo abjad huwas xuday kaliman xarfahaas ayaa waxay ku bilaabaan xarafka koowaad kow bay ka dhigaan toban markay gaadhana labaatan bay u bedelaan boqol markay gaadhana laba boqol bay u bedelaan ilaa inta ugu dambaysa marka qofka magaciisaa lasoo qaadayaa xaraf xaraf baa loo xisaabinayaa maalintaa lasoo qaaday xaraf xaraf baa loo xisaabinayaa waxaa lasoo qaadayaa saacadda aan taaganna xilligan oo kale ma baxayaa sixirkan mise ma baxayo noocyadaasay weegayaan kadibna noocyadaasuu adeegsanaya kuwuu ka hadlayo ee aan lagu guulaysanayna waa kuwaas weeyi waana tay adeegsadaan qolyaha yidhaahda qofka waa loo kitaab furaya ama kitaab baa loo eegaya kitaab la furayaa ma jire midna halkanunbuu faal la fadhiyaayo waxa weeyaan tusbaxa uu ku faalinaya midna kitaabunbuu leeyaha waan ka faalinaya xaraf magacaagan iyo magacan maalintan iyo magaca hooyada iyo waxaasunbu isku gegeynaya inu inunbuu u tuurayaa hadday intaasi hadha waxaasaa dhacu odhanaya intaasi hadday hadhana waxaasuu dhacay intaas hadday hadho dhulka laga derbey intaas hadday hadho maalheblaaye hadduu dhaafo wuu noolaanaya ama ay dhaafto waxaasuu odhanaya marka waxaasi waa wax xaaraana wey xaaraan wey ilaahay subxaana wa tacaalaana waxba lama oga lama oga qofkani xilliguu dhimanayo wuxuu mudanayo waxa ku dhacaya iyo wuxuu helayo intuba ilaahay gacantiisa ku jirtaa markaa fa cilmu taahiiri nujuumi baatilun muxaram wey oo dee xidiguu wax saamayna kuma laha waalcamalu bimuqtadaahu waxyaabahay keensanayaan in lagu dhaqmo ka taqarubi ila nujuumi xidiga in loogu dhowaado oo kale wa taqriibi alqaraabiina laha iyo in loo dhoweeyo waxa weeyaan shayo qurbaano loogu dhowaanayaa kufrun wey oo xidig hiblaayo ayaa waxa weeyaan maanta waxa weeyaan caynkaasoo saasaan samaynaynaa ama waa nawriiskii oo nawriis hiblaayo oon samaynaynaa waa dabshidkii oan samaynaynaa waxyaabahaas waxyaabo xaaraana islaamkana aan shaqo ku lahayn waana ciidihii ka soo jeeday nawriiska soomaalidu way yaqaanaan laakiin waa ciidaha ka soo jeeda nimankii la odhan jiray belshiyanka ama farisiyiinta ee ciidaha islaamku yaqaanaanna ma aha oo diinta islaamka laga soo raray laakiin waa ciida wathaniyiinta ka soo jeeda marka ciidahaasoo kale in dabshid loo sameeyo ama xoolo loo qalqalo ama dabtuur la sameeyaa waa arrin aan bannaanayn wa amaa cilmu tasyiiri cilmiga socodka in loo barto fa idaa tacallama minhu markuu ka barto maa yaxtaaju ileyh wuxuu uga baahan yahay lilihtidaa'i inuu ku hanuuno qofkii u dariiqii ku garta dhinacuu u jeedo wa macrifati alqiblati qiblada inuu garto iyo wa duruqi dariiqyada kaana jaa'isan wuxuu aha mid bannaan cinda aljamhuuri jamhuurta muslimiinta agtooda wamaa zaada calayhi wixii intaa ka badan falaa xaajata ilayhi dan laga leeya ma jirta iyo baahi loo qabaa wahuwa yashqalu wuxuu isku mashquulinaya ama uu ka mashquulinayaa camaa huwa ahamu minhu wax ka muhiimsan wa rubbamaa addaa inuu gaadhsiiyaa laga yaabaa atadqiiqu fiihi inuu waxa weeyaan sii gudagaluu kusii xeel dheeraado ilaa isaa'ati danni malaha waxa weeyaan inuu u xumeeyo bimaxaariibi almuslimiina muslimiinta mixraabyadooda fii amsaarihim magaaladooda kamaa waqaca daalika arrinkaasi siduu uga dhacay kahiiran min ahli hada alcilmi cilmigani waxa weeyaan in badan oo ka mid a ahlulcilmigooga qadiiman hore iyo waxadiidan dambaba oo waayadii horena culimo badan baa ka hadleey oo yidhi maxraabyadan masaajidadu waxay ka jeedaan qibladii iyo jihadii qaarna iminkay ka hadleen laakiin sawaabku waxa weeye haddii uu qofku qiblada arkayana caynulqiblu u jeesani oo u jeedin masaajidkii uu dhisayey haddii aanu arkayna jihaday qibladu ka xigto alaana dee jiheeyayaal baa lahaya oo jiheeyayaashaasa waxa weyan toos u tilmaamaya haddii ay in yar dhinac ka martana wax balaayo oo badani kama jirto loona dumin maayo masaajidada se ibnulcuthaymiin iyo keyrkood baa yidhaahdeen wadalika yufdi ilaa ictiqaadi khada isaxaaba arrinkaasina wuxuu keensanayaa ugu qofkii gaadhsiinaya yufdi wuxuu gaadhsiinayaa ilaa ictiqaadi khada isaxaabati saxaabadu inay gefeen inaad rumaysa iyo wa taabiciina dadka taabiciintii fii salaatihim salaadooda fii kahiirin in fara badan oo min al amsaari magaalooyinka waayo saxaabadu dee magaalooyin badanoo adduunyaday ka dhiseen masaajidda hadday tahay ciraaq masar shaam waxa weeyaan libiya waxa weeyaan dhul badan bay ka dhiseen masaajiddo marka masaajidada saxaabadu ay dhiseen iyo dadkii ka dembeeyeyba qofkii malaxun buu ka qaadanaya wahuwa baatilun baatil la wey wakadalika tawasucu in lagu xeel dheeraado la ballaadhsado fii cilmi lansaabi nasabka cilmigiisa huwa mimaa laa yaxtaaju iley waxaanu u baahnayn weeye waqad sabaqa waxa ka horreeyey can cumara cumar waxa inooga soo horreeyey wakayrihi annahyu canhu diidde la diiday waxa weeyaan ansaabta in lagu dheeraado maca ana daa'ifatan min asaxaaba daa'ifo saxaabaha waa aharkii daciifkii weeyaan ansixin maca ana daa'ifatan min asaxaaba daa'ifo saxaabadaa oo abuubakariyo ay ka mid yihiin iyo waxa weeyaan caaisho inantiisa iyo wataabiciina kaanuu yacrifuunahu waxaan kuwa garanaya wayactanuuna bihi kuna dadaalo weliba cilmulansaabka wakadalika sidaas oo kale atawasucu in lagu xeel dheeraado fii cilmi alcarabiyati carabiyada cilmigeega luqatan luqa ahaan iyo wanaxwan naxwe huwa mimaa yashqalu waxyaabaha qofka ka dibridayo weeyi can alcilmi alahami cilmiga muhimkaa waalwuquufi macahu iyo in la isku dul taago waxa weeyaan yuxarimu waxa weeyaan wuxuu ka hoojinaya qofkii cilman naafican cilmi nafci badan waxaa laga yaabaa qofkii inuu weligiiba naxwun dul fadhiyo oo waxa weeyaan luqadii uunuu ku xeel dheeraado laga yaabo masaa'il caqaa'ida oo ka muhiimsan noloshiisana inaanu weligiiba isku taagin waqad kariha wuxuu nacay alqaasim ibnu lmukhaymira cilma naxwi wa qaala wuuhi awaluhu shuqlun awalkiisu waa habsan buu yidhi wa aakhiruhu aakhirkiisuna baqyun waa baqyi buu yidhi aakhirkiisuna waa baqyi iyo xadgudub buu yidhi oo bimacnaa dadka inaad ku talax tagto wadaad xerow oo soomaaliya ayaa wadaad baa wuxuu ku yidhi aad buu u dhibay oo meeshuu ka hadaleba wuxuu odhan jiray waa jebis maalintii dambuu ku yidhi intuu u yeedhay ayuu ku yidhi kaaliba meydkan ku tuko kanna weligiiba fiqiima dul joogsanna naxwadaasunbuu cimrigiisa ku lumeeyey kadibna markuu salaadii xidhay ayuu rukuucay wadaadkii dee uu ku digan jiray uu dhibay ayaa ku yidhi rukuucday halkeed ku sujuudi rukuucdaye halkeed ku sujuudi buuhi marka qof baqiyo marka dambe waxaa laga yaabaa haddii uu waxa weeyaan cimrigiisa ku lumiyo naxwown marka dambe inay noqoto un noocaas oo dadka hadalkooga iyo carabkooguna u fiirsado kani halkanuu jebiyey kani halkanuu jebiyey kani halkanuu jebiyey isagoo laga yaaba acmaashiisa iyo caqiidadiisuba inay wada jaban tahay oo meelaw ka eega aanay jirin walidaalika saas oo kale ayuu kariha axmedun axmed nacay atawasuca in lagu xeel dheeraado fii macrifati luqati luqada garabarashadeeda iyo wa qariibiha qariibkeega wa ankara waxaanu ku inkuru ku diiday calaa abi cubaydata abi cubayda qaasim ibnu salaam tawasucahu fii dalika caalim weyn buu ahaayoo kutub badan qoray fiqi iyo caqiidaba ka qoray maca daalika haddana luqawi buu ahaa markaa luqadu ku haystay axmed uu lahaa waxaanay sidaad ugu xeel dheeraatay waxa weeyaan iska daa twasucahu fii dalika waqaala wuxuu ihi huwa yashqalu camaa huwa ahamu minhu wuxuu ka mashquulinaya oo kaga dib dhacayaa wax isaga uga muhiimsan walihaadaa sidaa daraaddeed ayaa yuqaalu la yidhaa ana alcarabiyata carabigu fi lkalaami hadalka bini aadanka kalmilxi fi dacaami milixda cuntada lagu daroo kale weeyi yacni annahu yu'khadu waxaa laga qaadanayaa minha xaggeega maa yuslixu lkalaama hadalka wax wanaajiya kamaa yu'khadu sida looga qaato min almilxi maa yuslixu dacaama cuntada dhadhankeyga wax wanaajiya wamaa zaada calaa daalika waxaa wixii ka badani fa inahu yufsidu wuu biinayaa wakadalika cilmu lxisaabi cilmiga xisaabta ama xisaabta yaxtaaju min wuxuu uga baahan yahay ilaa maa yacrifu bihi wuxuu ku garanaayo xisaaba maa yaqacu waxa weeyaan waxa dhacayo xisaabinteeda wuxuu ku baranaayo min qismati alfaraa'idi faraa'idda qeybteeda walwasaaya dardaaranada walamwaalo qofkii hadduu idhaa xoolahayga toban marka loo qaybiyo meel baan waxa weeyaan dardaarmay ama sagaal marka loo qaybiyo meel baan dardaarmay waxa weeyaan allatii tuqsamu loo qaybinaayo bayna almustaxiqiina laha dadka xaqa u leh wazaa'idu calaa daalika waxaa wixii ka korarsani mimaa laa yantaficu bi waxaanu ku dheefsanayn weey ilaa fii mujaradi riyaadati aladhaan waxa weeyaan derdergelin ama tanshiid lagu samaynaayo caqliga bini aadanka mooyaane wasiqaaliha iyo caddaynteeda laa xaajata ilayhi baahi looma qabo wayashqalu wuxuu kaga mashquulayaa camaa huwa ahamu minhu wax kasii muhiimsan maanta waxa weeyaan waxaa laga yaabaa iska dhaaf xisaabo ku anfacaya ama aan ku anfacayn inaad baratee bal waxaa laga yaabaa kuwa xaaraana inuu qofkii cimrigiisa ku lumiyo oo dheef korka iyo waxa weeyaan xisaabtan interestka ama waxa weeyaan lagaga shaqeeyo rabawiyaadka inuu qofku cimrigiisa ku lumiyu barto waana wax xaaraana aslan ba inaad barato waama maa axdaa waama maa uxdida bacda saxaabati saxaabada dabadeed wixii la keenay oo min alculuumi culuumta allatii taasoo tawasaca fiiha ay balballaarsadeen ahluhaa ehelkeegu wasamowhaa ay ku magacaabeen culuuman cilmi wadannuu ay maleeyeen anna man lam yakun caaliman bihaa qofka aan garanaynin fahuwa jaahilun inuu wax magartay yahay ow daallun baadi uu yahay fa kulluhaa bidcatun bidco weeyi wahiya min muxdathaati alumuuri arrimaha la soo darisiiyeyna weeyi almanhiyu canha ee la diiday fa min daalika waxaa ka mid a maa axdathathu lmuctasilatu nimanka muctasilada laydhaa waa sil ibnulcadaan in laydhaaba aasaasaye minalkalaami hadalka ay ka hadleen filqadari qadarka ilaahay subxaanahu watacaala jaangoynta wax jaangooyey ay ka hadleen wa darbi alamhaali lilaah iyo ilaahay ay tusaalayaal u sameeyeen waqad warada annahyu nahyiguna waa soo arooray can ilkhawdi fi lqadari qadarka in la dabaasho ee digitaanka laga digaayo wa fii saxiixaya ibnu alxibbaan waalxaakim can ibni cabbaas marfuucan ayuu ku soo arooray qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam laa yazaalu ka tegi maayo amru haadihi lummati ummaddani waxa weeyaan arrinkeegu muwaafiyan mid dhammaystiran wa muqaariban mid dhow maa lam yatakalamu intaanay ka hadlin filwildaani carruurta yaryaree dhalatay iyo walqadari qadarkoo carruurta gaalada iyo kuwa muslimiintu maxay mudanayaan intaanay ka hadlin ee waxaan u jeedaa kuwa gaaladu maxay mudanayaan ma gaalnimaday ku raacayaan waalidadooda mise jannay gelayaan aanay ka hadlin iyo qadarka ilaahay subxaanahu watacaala muxuu sidan kan uga dhigay kanna sidan uga dhigay waxa weeyaan way dhow yihin waqad ruwiya mawquufan baa la wariyey warajaxa bacduhum barhkoodna waxay rajaxeen waqfahu inuu mawquuf yahay laakiin waa saxiix weeye wa kharaja albayhaqiyu imaamu lbayhaqi wuxuu soo saaray min xadiisi waxa weeyaan ibnu mascuudin marfuucan idaa dukira marka la sheego asxaabi asxaabtayda idaa dukira marka la sheego asxaabi fa amsikuu ka joogsada waidaa dukira nujuumu waxa weeyaan xidigaha marka la sheegana fa amsikuu ka joogsada waqad ruwiya waxaa lagu wariyey min wujuuhin wejiyaa lagu wariyey mutacadidatin waxa weeyaan tiraa fii asaaniidiha asaaniiddeedana maqaalun hadal ku sugan yahay oo dacfi ku sugan yahay wa minhaa waxaa ka mid a alkhawdu in la dabbaasho filqadari qadarka ihbaatan sugitaanka iyo wa nafya nefyiga bilaqyasati alcaqliyati qiyaasyada caqliga wa minhaa waxaa ka mid a alkhawdu dabbaalashada waxa weeye filqadari qadarka la dabaasho isbaatan sugitaanka iyo wa nafyan diidada bilaqyisati alcaqliyati qiyaasyada caqliga ka qowli alqadariyati qadariyadu hadalka yidhaahdeen oo kale weeyi low qadara haddii uu jaangooyo waqadaa oo au xukumo uma cadaba uu cadaabo kaana daaliman mid dulmi sameeyey ayuu ahaanaya iyo wa qowli man qaar hadalkooga khaalafahum khilaafay oo iyaga ka soo horjeeda oo yidhi in allaha ilaahay jabbara alcibaada addoommada wuu khasbay calaa afcaalihim waxaanay samaynayaan isaga ayaa ku khasbay wanaxwi daalik wa minhaa waxaa ka mida cilmiga aan waxba anfacaynin alkhawdu dabaalashada la dabaalanaayo fii siri alqadari qadarka waxa ku qarsoon waqad warada annahyu nahyigu wuxuu ku soo arooray canhu xaggiisa la diidayaa can caliyin cali buu ka soo arooray iyo wa kayrihi kayrkii oo min asalafi culimmada salafkaa fa ina alcibaada addoommadu laa yadalicuuna ma daalacanayaan calaa xaqiiqati daalika arrinka xaqiiqadeeda wa min daalika waxaa ka mid a acni waxaan u jeedaa muxdathaata alumuuri arrimaha la soo darisiiyey maa xadatahu lmuctasilatu nimanka muctasilada laydhaa waxay soo darisiiyeen iyo waman xadaa xadwahum kuwa dariiqooga qaaday min alkalaami hadalka fii daati illaahi ilaahay daatadiisa laga hadlaayo iyo wa sifaatihi sifaatkiisa tilmaamihiisa biadilati alcuquuli caqliga waxa weeyaan adiladiisa wahuwa ashaddu khataran tanaana ka khatar badan min alkalaami fi lqadari qadarka in laga hadlo lianna alkalaama fi lqadari qadarkoo laga hadlaa kalaamun fii afcaali afcaashiisii oo laga hadlay wey wa hada kalaamun fii daatihi wa sifaatihi ilaahay hadalkiisa ilaahay waxa weeyaan subxaanahu wa tacaala tilmaantiisaoo laga hadlana daatadiisa oo laga hadlaa ka daran daatadiisa iyo tilmaantiisaoo laga hadlo ayaa ka daran afcaasha ilaahay subxaanahu wa tacaala in laga hadlo wa min daalika waxaa ka mid a acni waxaan u jeedaa muxdathaat alculuumi culuumta lasoo darisiye cilmi loo arkay laakiin aan cilmi ahayn ee dhibta ah waxaa ka mid a maa axdathahu fuqahaau ahli ra'yi fuqahada ahlura'yigu waxay soo darisiiyeen oo min dawaabida dawaabida wa qawaacida qawaacid caqliyatin caqliya warada uu ku soo arooray waxa weeyaan furuucu lfiqhi ilayha furuucda ama masaa'ilka waxa weeyaan kala farcamaya kala baxaya ama kala digaagaaya faraca waxaa la idhaha wixii kala digaaga ama kala baxa ilayha wa sawaauna khaalafat sunana am waafaqadha wa min dalika waxaa ka mid ah acni waxaan u jeedaa muxdathaat alculuumi culuumta la soo darisiiyey maa axdatha waxay soo darisiiyeen fuqahaau ahli ra'yi fuqahada waxa weeyaan kuwa ra'yiga ama aaraada qiyaasta ee caqliyaadkooga waxa weeyaan deliishadaa min dawaabida oo dawaabida wa qawaacida daabidka waxaa la ydhaha waxa masalo ama dhowr masalo waxa weeyaan isku mida meel ku ururiya qaacidadana waxaa la ydhaha waxay masaa'il ciidda ka badani soo galaan waxa weeyaan qaarna ay ka baxaan ayaa la ydhaha warada furuucu lfiqhi ilaaha uu ku soo arooray furuucda fiqigu wa sawaan waxaa mid a khaalafati sunana sunna waafaqdaya khilaaftaya am waafaqadhaa dardan litilka alqawaacidi iyadoo lagu socodsiinayo qawaaciddani almuqararati ee la sugay wain kaana asluha asalkeeguba ha ahaado mima ta'awaluuhu waxay ku awileen calaa nusuusi alkitaabi kitaabka nusuustiisa iyo wa sunnati sunnada ay ku awileen laakiin bita'wiilaatin ta'wiilaad bay ku awileen ama waxa weeyaan leexin fasiritaan yukhaalifuhum ay ku khilaafeen kayrahum kayrkood fiiha dhexdood ay ku dadkii kale ay ku khilaafeena culimmadii wain kaana haba ahaado asluha asalkeegu oo mima ta'awaluuhu waxaanay ku awileen calaa nusuusi alkitaabi kitaabka iyo wa sunnati sunnada laakin bita'wiilaatin ta'wiilaad ay tahay yukhaalifuhum uu ku khilaafay kayruhum kayrkood fiiha wahaadaa kanna huwa aladii kii weeyaan ankarow ay diideen a'immatlislaami a'immada islaamku calaa man ankaruuhu kuway ku diideen min fuqahaa'i ahli ra'yi fuqahada ahlu ra'yigaa bilxijaasi xijaas joogay waalciraaqi wa baalaqu ay ku xeel dheeraadeen fii dembihi caydiisa iyo inkaarihi waxa weeyaan abu xaniifa raximahu llahu tacaala iyo waxa weeyaan culimmadii raacday ee waxa weeyaan inta badan masaa'ilka caqliyaadka u deliishan jiray istimbaadaadka samaynayey ayaa waxa weeyaan arrinta lagu inkiray sidaa uu soo rarayo asunna waxa weeyaan leel imaam axmed ibnu xambal kadalika culimmada kale ay soo rarayaan aad baa waxa weeyaan loogu inkiray sheekha aqyisadaasi caqliga fa ama ala'immatu wa fuqaa'u ahli lxadiidi a'immada muslimiinta iyo fuqahada xadiisku fa inahum yatabicuuna waxay raacaan alxadiisa saxiixa xaysu kaana meesha uu yahay idaa kaana macmuulan bihi marka uu yahay xadiisku mid lagu dhaqmay cinda saxaabati saxaabada agteeda iyo waman bacdahum dadka ka dembeeyey oo cinda daa'ifatin minhum qolo ka mida fa amaa matafaqa waxa weeyaan fa amaa matufiqa calaa tarkihi wixii la ysku waafaqay in laga tago falaa yajuusu ma bannaana alcamalu bihi in lagu camal falaa li'annahum iyagu maxaa yeelay maa tarakuuga ugamay tegin camalfalkiisa ugamay tegin ilaa calaa cilmin cilmi ay ogaayeen mooyaan annahu laa yucmalu bihi inaan lagu camal falayn wa mimaa ankarow waxay diideen waxaa ka mid a a'immatu salafi aljidaalu waalkhisaam aljidaalu dooda iyo walkhisaamu dooda iyo walmiraa'u fii masaa'il alxalaali waalxaraam in lagu doodo aydan noqoda way diideen walam yakun daalika arrinkaasina ma ahayn dariiqatu a'immat alislaami a'immada islaamka dariiqadoodii ma ahayn wainamaa axdata daalika bacdahum wainamaa uxdita daalika arrinkaa waxaa la soo darisiiyey bacdahum debadood ama uu soo dariyey debadood kamaa axdatahu siday u soo darisiiyeen fuqahaau lciraaqiyiina fuqahada ciraaq joogay fii masaa'il alkhilaaf fii masaa'ilka khilaafka bayna ashaaficiyati shaaficiyada iyo walxanafiya wa sannafu ay ka tasniifeen kutub alkhilaafi kutubta ishaysiga ama khilaafka u dhexeeya axnaafta iyo shaaficiyada wawasacu ay ballaadhiyeen albaxa baarhka iyo waljidaala fiiha dooda wa kullu daalika muxdathun arrinkaa dhammaantii waa wax la soo darisiiyey laa asla lahu asalna ma laha wa saara daalika arrinkaasina wuxuu ahaaday cilmahum cilmigooga ayuu ahaaday xataa shaqalahum daalika arrinkaasi ilaa uu ka mashquuliyey can ilcilmi cilmiga annaafici ee wax dheefinayey waqad ankara daalika salafu selafku way inkireen wawarada waxaa ka soo arooray fi lxadiisi xadiiska almarfuuci ee la kor yeelay fi sunani maa dalla qowmun qola may lumin waxa weeyaan bacdan hudan xanuun debedii may lumin ilaa uutuljadala dood baa la siiyey xadiis saxiixa weeye maa dalla qowmun qola may lumin bacda hudan xanuun ilaaha uu siiyey debadeed ilaa uutuljadala jadal baa la siiyo way doodeenoo dood markay galeenna doodii way ku lumeen marka umamkuna markay doodaana isqabsadaan ayay xaqa ka leexdaan maa darabuuhu laka kuuma yeelin ilaa jadalan dood mooyaane bal hadalkaa daaya hum iyagu qowmun qolo weeyaan khasimuuna oo dood yahanaa ama doodayaala wa qaala bacdu salafi waxay yidhaahdeen idaa araada allaahu bicabdin sharan ilaahay markuu addoon shar la doono aqlaqa canhu wuxuu ka xidhaa baab alcamali baabka wax ku qabsanaayo wa fataxa lahu baab aljadali baabka dooda ayuunbaan u furaa bini aadanka u fiirso kuwa ugu dooda badan lih waa kuwa ugu guurguuritaanka badan leh ee ugu inxiraafaadka badan leh qofkii markuu qof la doodo ka ka xoog roonaadaba wuu raacaya imaamu maalik buu ninuu yimid markaasuu ku yidhi la dood markaasuu yidhi dabadeedna dee haddaad iga xoog roonaatana waan ku raaci haddaan kaa xoog roonaadana waxa weeyaan waan ku raa waad i raaci markaasuu yidhi mid kale hadduu yimaado inaga xoog roonaadana markaasaa wuxuu yidhi waynu raaci markaasaa wuxuu ku yidhi orodoo waxaad u tagtaa ku kula mid oo shikisan sidaada ku shikisan sidaada oo dood wax ku raadinaya orod u tag buu yidhi oo la dood wa qaala maalik baa yidhi adragtu waxaan soo gaadhay ahli haadihi lbeldati beldadenii dadkeega waa magaaladii rasuulkee wa innahum layakrahuuna iyagoo nacaya haada aligthaara badintaasi alladii fiihi annaasu alyowm dadku maanta ay ku sugan yihiin yuriidu wuxuu u jeedaa almasaa'ila masaa-isha lagu doodaayo wa kaana wuxuu ahaa yaciibu mid oo ceebeeya kahrata alkalaami hadalka faraha badan leh waalfutya iyo fadwada wayaquulu wuxuu odhan jiray yatakallamu axadun midkood wuxuu hadlayaa waxa weeyaan kaannahu jamalun aad awr moodo muqhtalimun waxa weeyaan qooqaaya yaquulu wuxuu leeyahay huwa kada wa kada sidaa iyo sidaa ayuu leeyahay bihadarin fii kalaamihi hadal au daadinaayo wa kaana yakrahu wuxuu nici jiray waxa weeyaan wa kaana yakrahu aljawaaba jawaabta ayuu nici jiray imaamu maalik fii kadrati almasaa'ili masaa'isha faraha badan leh wayaquulu wuxuu odhan jiray qaala allahu caza wajalla wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan can iruuxi naftay ku weydiinayaan qul iruuxu ruuxdu waxaad tidhaahdaa min amri rabbii rabbiga arrinkiisa weeye falam yaati fii daalika jawaabun jawaabi kuma imanno ilaahay kamuu jawaabine waa amar rabbi un baa la yidhi markaa nebi maxamedna waxba kamuu garan ambiyadii ka horraysayna waxba kamay garanayn in ka dambaysaana ka garan mayso bini aadanka adduunyada ku nool iyo kuwa iman doonaa toona waxba ka garan maayo waayo ilaahay haddii waxa weeyaan ugu talagalo ambiyadiisa ayuu u sheegi lahaa waqiila la waxaa lagu yidhi alrajulu yakuunu caaliman bisunani yujaadilu canhaa ninka waxa weeyaan waqiila la waxaa lagu yidhi alrajulu ninku yakuunu wuxuu ahaanayaa caaliman bisunani sunnada caalimka ku ihi yujaadilu canhaa ma ka doodayaa qaala u yidhi laa maya muxuu samaynayaa baa la yidhi walaakin wuxuu yidhi yukhbiru bisunnati sunnadunbuu sheegi fain qubila minhu haddii laga qaato waa sax wa ilaa haddii laga diidana sakata wuu iska aamusayaa faruu ka qaadaya wa qaala u yidhi almiraau waljidaalu dooda iyo waxa weeyaan maranku fi lcilmi yudhibu binuuri lcilmi cilmiga iftiinkiisa ayay tegsiiyaan wa qaala u yidhi almiraau fi lcilmi yuksi lqalba qalbiga ayuu engejaa wa yuurisu daqna caloolxumana waa dhexalsiiyaa oo qofkaad maanta maronteen dee beri tole waa idin isku calool xumaani wa kaana yaquulu wuxuu odhan jiray fi lmasaa'ili allatii yus'alu canhaa kahiiran su-aalaha la weydiinaya inta faraha badan leh laa adri ma ogi buu odhan jiray wa kaana alimaamu axmed yasluku wuxuu qaadi jiray sabiilahu dariiqiisa fii daalik waqad warada annahyu diiddadu waxay ku soo aroortay can kadrati almasaa'ili masaa'isha faraha badan leh wa can uqluudaati almasaa'ili iyo masaa'isha waxa weeyaan adadag waxa weeyaan ayay ku soo aroortay wa can ilmasaa'ili qabla wuquuci alxawaadidi iyo masaa'il in la weydiiyo inaanay intaanay dhicin ka hor hadday masaladaasi dhacdo sidee loo odhanayaa inuu yidhaa ma bannaana iyadne dee ha dhacday odhan jireen culimmadu masaladan aad doonaysaa ha dhacdo markay dhacdo kadib ayaa laga jawaabi wa fii daalika maa yaduulu dikru arrinkaana waxaa ku sugan wax sheegsheegiisu daba dheeraanayo waxa weeyaan wa maca haadaa iyadoy taasi jirto fa fii kalaami salafi salafka hadalkooga iyo wal a'immati a'immada ka maalik wa shaafici wa axmed wa isxaaq atanbiihu baraarujin baa ku sugan calaa ma'khadi lfiqhi fiqiga halka laga qaadanayo wa madaarika alaxkaam iyo axkaamta halka laga haleelayo bikalaamin hadal wajiisin gaaban waxa weyan mukhtasarin lasoo gaabiyey yafhamu bihi lmaqsuuda yufhamu bihi lmaqsuuda maqsuudka lagu fahmaayo min gayri idaalatin walaa ishaab iyadoon la dheeraynayn aan lana badinaynna waxa weyn laga fahmaayo wa fii kalaamihim hadalkooga min raddi alaqwaali almukhaalafati aqwaasha waxa weeyaan khilaafsan celinteeda ayaa ku sugan lisunnati sunnada waxa weeyaan aqwaasha khilaafsan radinteeda ayaa ku sugan hadalladooda bialdafi ishaaratin waxa weeyaan tilmaanta ugu hufan wa axsani cibaaratin iyo cibaarada ugu wanaagsan bixaysu yuqnii daalika arrinkaasi waxa weeyaan uu ka deeqaayo man fahima uu qofka ka saaya can idaalati almutakalimiina kuwa hadlaaya dheerayntooda fii daalika arrinkaasi bacdahum bal rubbama waxaa laga yaabaa lam yatadaman inaanu koobsanin tadwiilu kalaamin hadal dheer oo man bacdahum iyaga ka dembeeya dadka ka dembeeya hadalka yidhaahdeena min asawaabi hadal toosan oo quman aanu koobsan fii daalik maa tadamanahu intuu koobsaday kalaamu salafi salafka hadalkoogu iyo wal a'immati maca ikhtisaari gaabidiisa iyo wa ijaasii famaa sakata wuxuu ka aamusay man sakata dadkii ka aamusay min kadrati alkhisaami waaljidaal oo waxa weeyaan dooda iyo dooda badan ah min salafi اlummati jahlan jahli ma aha walaa cazan cadsina ma ahayn walaakin sakatuu famaa sakata mu aamusin man sakata dadka aamusay min kadrati alkhisaami waaljidaal dooda iyo dooda iyo ishaysiga faraha badan leh min salafi اlummati ummadda selafkeegu muu ahayn jahlan jahli umay aamusin walaa cazan cazina umay aamusin walaakin sakatuu waxay la aamuseen can cilmin caqoon bay la aamuseen iyo wa khashyatan lilah cabsi ay ilaahay ka cabsanayaan wamaa takallama mana hadlin man takallama qof hadlay wa tawasaca manuu ballaadhsan man tawasaca qof ballaadhsaday bacdahum iyaga dabadood liikhtisaasihi la gaarnoqoshada uu la gaar yahay bicilmin cilmi duunahu iyaga ka sokeeya walaakin xuban lilkalaami hadal ay jecel yihiin bay la hadleen wa qilati waracin iyo xalaal miirasho yar kamaa qaala alxasan siduu yidhi wa samica qowman yatajaadaluuna doodaaya ayuu maqlay markaasaa wuxuu yidhi haa ulaahi qowmu weey malluu ka daala alcibaadata cibaadada ayay ka daaleen wakhafa calayhim alqowlu hadalkuna waa ku fududaaday wa qalla waracuhum xalaal miiradkooguna waa yaraaday fatakalamuu waa hadleen wa qaala libraahiim annakhaci baa yidhi maa khaasamtu maan doodin qadu wa qaala cabdulkariim baa yidhi waxa weligay maan doodin buu yidhi wa qaala cabdulkariim alxuuri baa yidhi maa khaasama waricun qadun qof xalaal miirta weligii ma dooda buu yidhi wa qaala jacfar ibnu maxamed baa yidhi iyaakum walkhusuumaata fi ddiin idinka iyo waxaan idin kala digayaa dooda diinta fa inaha tashqalu lqalba qalbiga ayay mashquulisaa wa tuurisu nifaaqa munaafaqnimona waa dhaxalsiisaa wa kaana cumar ibnu cabdilcasiis yaquulu wuxuu odhan jiray idaa samicta almiraa'a dood markaad maqasho faqsir ka gaabso wa qaala wuuhi man jacala diinahu waxa weeye ruuxa ka yeela cardan lilkhusuumaati mid u bantaalla uun doodaha aghara tanaqula guurguur ku badiya oo maantana waa halkan maanta berrina waa halkan saan dambe waa halkan saakuun waa halkan maalinba meel buu taagan yahay maalinba ka dood badanee afmiinshaarsan unbuu daba taagan yahay oo maxaad ku raacday kana dee sawaabka u dhow isaga sawaabkuba waa hadallada qofkan ka soo baxaya ee maaha qofkani halkuu wax kala yimid iyo khalfiyaduu leeyahay iyo wuxuu yahay toona ma raacayo waqad fatana kahiiru min almutaakhiriin marka hadalkani dad badan oo muslimiinta lumay waxay ku lumeen dad dood badan oo afmiinshaaraa ayaa lumiyey markay dhegaysteenna waxay u maleeyeen dadkani inay xaqii ku sugan yihiin taas baana keensatay inay dad badani ku dagtaan qofka hadalkiisa iyo shakligiisa oo aanay isweydiin maxaa ka dambeeya qofkani ama inxiraafka waxa weeyaan inxiraafkiisu intuu leegyahay ama aanu garanaynin masterka loo celinayo oo fulaan callaan iyo callaan baa iskhilaafay waxaa laga yaabaa inuu kani afmiinshaarsan yahay la yidhaahdo bes markaa kanaa toosan laakiin ma aha sidaas kan iyo kani masaadirtaay ka kala qaadanayaan halkee buu yahay masaadirtoodu haddii ay yihiin waxa weeyaan midna kitaabka ilaahi iyo sunnada rasuulka iyo siday saxaabadu u fahmeen midna uu yahay waxa weeyaan haaulaai rijaal wa naxnu rijaal kuwaasi rag bay ahaan annana rag baa nahay waxa weeyaan dee kan lagu qaadan maayo afiinshaarnimadiisa bidcadiisa lagu qaadan maayo haddii lagu qaatana waa lagu lumaya acmash ayaa u ahaa waxa weeyaan nin qasaasa masaajid iska taagay markaasuu hadal buu sidaa usii daayey sheeka xariir ayuu saa usii daayey uu leeyahay dadkan ku wacdiyayaa markaasuu acmash waxa weeyaan isagoo masaajidka iska jooga ayuu kilkilooyinkiisa saa u rifay markaasuu yihi warkaasi muxuu ku samaynaya masaajidka wuxuu yihi tani waa sunne bidcada kala bax buu yihi masaajidka tan waa la yska rifi karaaye bidcadanaad ka daldalaysa masaajidka kala bax buu ku yidhi markaa dadka ahlu sunnuhu dooda iyo dooda ahlulbidaca sidaasay u diidi jireen waqad fatana kahiiru min almutaakhiriina bi haada oo waxaad arkaysaa masale laga yaabo selafku inay saddex sadar afar sadar shan sadar kaga hadleen ayaa laga yaabaa kitaab dhan inuu ka qoran waxa weeyaan culimmada dambii qofkii markuu kitaabkaa dhana u arko waxa weeyaan wuxuu moodaya inuu xaqii kan ku sugan yahay baynamaa aanu xaqii kan ku jirin ee afartaas sadar ama saddexdaas sadar ee caalimka waxa weeyaan min culamaa'i sunna ee min culamaa'i salafi uu kaga hadlay ayuu xaqu ku sugay intaasaanu xaqu ku dhanyey kana waxaana uu xardhay ee uu qurxiyo waa baadil iyo bereref dalaal buu waxa weeyaan cimrigiisa ku lumiyey kadibna waxa weeyaan markaasuu arkaya xaq haddana inay tahay fadannu waxay maleeyeen ana man kahura kalaamu hadalkiisu ninkuu bato iyo wa jidaaluhu doodiisu iyo wa khisaamuhu fii masaa'ili diini fa huwa aclamu inuu isagu ka cilmi badan yahay miman laysa kadalika kuwaan sidaa ahayn wa haadaa jahlun maxdun kanna waa jahli cad weeyaan wandur eeg ilaa akaabiri saxaabati saxaabada waxa weeyaan akaabirtoodii iyo wa culamaa'ihim culimmadoodii ka abi bakrin wa cumar wa caliyin wa mucaad wa bni mascuud wa zayd ibnu haabit kayfa kaanuu kalaamuhum sida waxa weeye siday ahaayeen kalaamuhum hadalkoogu aqalu wuxuu ka yaraa min kalaami ibni cabbaas wahuwa aclamu minhu wahum iyaguna aclamu minhu way ka dee cilmi badnaayeen oo abubakar iyo cumar dee shaki kuma jiro ibnu cabbaas iyo ibnu mascuud iyo inay ka waxa weeyaan inay ka cilmi badnaayeen oo waxa weeyaan ay ka aqoon badnaayeen maca daalika haddana hadalka abubakar laga soo raray aad buu u yaryahay aad buu u yaryahay asbaab baana keensatay waxa weeyaan wakhtiguu nebi maxamed ka dembeeyey oo yarayd saxaabada rasuulka oo cilmi badan haysay oo wada noolayd iyo isaga oo ku mashquulsanaa ummadda muslimiinta futuuxaadkeegii iyo waxa weeyaan dadkii ridoobay arrimahoogii ku mashquulsanaa ayaa keenay laakiin wuxuu abubakar ninka ugu yaqaana ilaahay hadalkiisa ujeeddadii ujeeddada uu ilaahay ka leeyahay bacda waxa weeye rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam kadalika hadalka rasuulkana isagaa u yaqaanay nebi maxamed kadib waxa weeyaan muraadka uu rasuulku sala allahu calayh wasalam uga jeedo wa kadalika kalaamu taabiciina taabiciinta hadalkoogu agharu wuu ka badan yahay min kalaami saxaabati saxaabada hadalkooga taabiciinta ka hadal badan wa saxaabatu saxaabaduna aclamu minhum way ka caqoon badan yihin oo waa la ysla garanayaa wakadalika taabicu taabiciina taabiciinta kuwa sii raacay kalaamuhum hadalkoogu agharu wuu ka badan yahay min kalaami taabiciina taabiciinta hadalkooga wa taabicuuna taabiciintuna aclamu minhum iyagaa ka yaqaana waayo dee diinta maalinba ninka u dhow wakhtigay soo degtay ee dariiqeegiina haya ayaa u yaqaan falaysa alcilmu cilmigu ma aha bikadrati riwaayati war fara badan ood sheegto walaa bikadrati almaqaale hadallo badanood soo rartana ma aha walaakin waase waa maxay walaakin nuurun iftiin weeyi yuqdafu fi lqalbi qalbiga lagu tuuro yafhamu bihi alcabdu addoonku uu ku fahmo alxaqa xaqa uu ku fahmo wa yumayizu bihi uu ku kala sooco baynahu isaga iyo wa bayna albaadili baadilka wa yucabiru can dalika arrinkaana uu ku waxa weeyaan qeexo bicibaaraatin hadallo wajiisatin oo gaaban muxasalatin lilmaqaasidi oo ujeeddooyinka lagu gaadhayo hadal yaroo lagu gaadhayo ujeeddada ayuu waxa weeyaan qofkii ku hadlayaa markaa oo xaqana uu ku qeexaya haddii waxa weeyaan taa uu waayu nuurkaa waayana dee hadal ciidda ka badan oo dariiqii lagaga lumayo ayuu ku qeexayaa shaygii aanu u malaynaya weliba inuu xaq yahay waqad kaana nebiyu sala allahu calayh wasalam nebi maxamed waxaa la siiyey uutiya waxaa la siiyey jawaamica alkelimi kelmadaha waxa weeyaan urursanee kooban wakhtasara lahu lkalaama wakhtusira lahu lkalaama ikhtisaaran hadalladana waxaa loo soo gaabiyey gaabin walihaadaa warada nahyu sidaasaa ugu soo arooray diidadu can kadrati lkalaami hadalka faraha badan leh watawasuci fi lqiili waalqaal iyo in la ballaarsado waa la yidhi a la yidhi ama kahratu lqowli waxa weeyaan hadalka faraha badan leh wa tashqiiqi lkalaami iyo hadalka in la jiijiido lagu xeel dheeraado fa inahu madmuumu waa la nacay wa kaanad khudabu nebiy nebi maxamed khudabkiisu waxay ahaayeen sala allahu calayhi wasalama qasdan dhexdhexaad wa kaana yuxadisu xadiidan buu tirin jiray rasuulku wuu warrami jiray xadiis buu warrami jiray low caddahu lcaaddu ninka tirinaya hadduu tiriyo la axsaa uu koobayo hadal buu odhanayaa hadal dambuu ka daba keenayaa ku dambuu ka daba keenayaa sidaasuu sardinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam hadal isdaba jooga oo waxa weeyaan isdaba yaacaya mu odhan jirin hadal buu odhanaya ku kalu ka daba odhanaya ku kalu ka daba odhanaya si ay dadku uga fahmaan intaa yar buu odhanaya intaa yar baana maqsuudkao dhani ku dhan yahy ama ujeeddadoo dhani ay ku dhan tahay wa qaala wuxuu idhi nebigu ina min albayaani hadalla caddaanta waxaa ka mid a sixran sixir ama ina min albayaani bayaanka waxaa ka mid a sixran sixir baa ka mid a oo qofkii markuu xaqii dadkii kaga leexinayo dee waa bayaan madmuuma markuu xaqii ku tawdiixinayana waa bayaan maxmuuda weeye waa caddayn la ammaanay weeye wa innamaa qaalahu fii demi daalika arrinkaa wuxuu u yidhi caydiisuu u yidhi laa madxan low laakiin kuma ammaanaayo kamaa danna daalika siduu u maleeyey man dannahu dadka maleeyey waman ta'ammala ruuxa eega ee u fiirsada siyaaqa alfaadi alxadiisi xadiiska alfaadiisa nooca loo kaxeeyey qadaca bidaalika arrinkaasuu goynaya wa fi tirmidiyi tirmidi waxaa ku sugan iyo wa kayrihi kayrkii can cabdillaahi bni camrin marfuucan ina allaha ilaahay la yubqidu wuxuu u cadhoodaa albaliiqa waxa weeyaan ninka afmiinshaarka oo min arijaali ragga alladii yatakhallalu bilisaanihi carabkiisa leexleexinaaya waxa weeyaane kolba dhinac geynaaya kamaa tatakhallalu lbaqaratu waxa weeyaan neefka sacii siduu u leexleexiyo bilisaanihi carabkeega oo neefku markuu daaqaayo loodii xagganna uu ka gooya xagganna uu ka gooya xaggan horena uu ka gooya xaggan dambena uu ka gooya marka xaggan iyo xaggan iyo xaggan iyo xagganba wuu rogayaa buu leeyahay oo dhinac walba waxbuu u sheegaya dhinac walba waxbuu dhigaya waa qofkii afmiishaarkii weeyaan ee sidan iyo sidan iyo sidan iyo sidan iyo sidan ba hadalkii u dhigaayay kaasoo kale uu ku matelay nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu neefka loodii xaggan iyo xaggan hore iyo xagga dambe iyo dhinac walba uga daaqayo ayuu dhinac walba isna ujeedinaya marka arrintaasina waa arrin waxa weeyaan lagu dhaliilaayo wa fil macnaa macnahani qofku inuu waxa weeye nooca noqdaa axaadiisun axaadiis baa ku soo aroortay kahiiratun fara badan marfuucatu nebi maxamed loo kor yeelay wa mawquufatun ku joogta calaa cumara wa sacdin wa bni mascuudin wa caa'ishata wa kayrihi min asaxaaba fayajibu waxa waajiba an yactaqida inuu rumeeyo qofku annahu laysa kullu man kahura bastatun lilqowli wa kalaamuhu fi lcilmi kaana aclama miman laysa kadalik fayajibu waxa waajiba an yuctaqada in la rumeeyo annahu laysa inaanu ahayn kullu man kahura qof kastuu bato bastatun lilqowli hadal faahfaahsan wa kalaamuhu iyo hadalku ka hadlaaya fi lcilmi cilmiga kaana inuu yahay aclamo mid ka caqoon badan miman laysa kadalika kaan sidaa ahayn inuu ka cilmi badan yahay yaan loo malaynin inuu ka cilmi badan yahay aan loo malaynin waayo saxaabatu rasuulillahi ridwaanullaahi calayhim oo cilmigooga nebi maxamed qiray waxa weeyaan xaadirayna markuu soo degaayey ayaa hadal yaraaday oo hadalkoogu yaraaday inta maqsuudkuuna ku jawaabi jiray markaa dadkan ka dambeeye hadalka badiyey cilmi umay badinne waxa weeyaan mukhaalafo ay khilaafeen saxaabada ayay u badiyeen qaar badan oo ka midii oo ahlulbidici waqad ubtuliinaa waxa laynagu itixaamay laynagu bilkeediyey ama laynagu jirrabay bijahalatin min annaasi dad wax magartaa yactaqiduuna rumaysan fii bacdi man tawasaca fi lqowli hadalka ninka balballaadhiyey oo min almuta'akhiriina dadka dambiihi annahu aclamu inuu ka cilmi badan yahay miman taqadama kuwii horreeyey fa minhum waxaa ka mid a man yadunnu ruux malaynaaya fii shaksin shaksi annahu aclamu min kulli man taqadama min asaxaabati waman bacdahu dadkii horreeye saxaabadaa iyo kuwii ka dembeeyeyba inuu ka cilmi badan yahay waxbana kama cilmi badne bannaan buu fadhiyaa bannaankana fadhiyuun baanu mooday ninaan waxba haynin ninaan waxba hayn hadduu soo soo moo wax moodo dee waa la isla fadhiisanaya labadiba waa isla fadhiisanayaan markaa nin hadaluun hayo afminshaar oo meel fadhiya ayuu moodaya waxa weeyaan inay wixiiba ku dhan yihiin markaasuu xaqii kaga leexanaya u kaga lumaya likadrati bayaani caddayntiisa iyo wa maqaali wa minhum man yaquulu kuwo odhanayaa ka mid a huwa aclamu isagaa ka caqoon badan min alfuqahaa'i almashhuuriina fuqahadii la yaqaana almatbuuciina ee la raacayey sida maalik iyo axmed iyo imaamu shaafici iyo abu xaniifi iyo wahaadaa yelzamu minhu waxa ka laasimaya maa qablahu wixii ka horreeyey lianna haaulaa'i alfuqahaa'i almashhuuriina nimankaa fuqahada ee la yaqaanay almatbuuciina ee la raacayey agharu iyagaa ka hadal badnaa qowlan hadal miman kaana qablahum dadkii ka horreeyo saxaabadaa fa idaa kaana man bacdahum markuu yahay haddaba ka ka dambeeya aclamu minhu mid ka aqoon badan litisaaci qowli hadalkiisao ka ballaadhan daraaddeed kaana wuxuu aanayaa aclama mid ka cilmi badan miman kaana aqala minhum dadkii ka hadalka yaraa qowlan hadalka bidariiqin owlaa sida habboon ka thawriyi thawri iyo walawsaaciyi owsaaci iyo waleyth iyo wabnulmubaarak iyo wa dabaqatihim wa miman qablahum min altaabiciina waasaxaaba oo sufyaan athawri iyo cabduraxmaan alawsaaci iyo leyth ibnu sacad iyo cabdullaahi ibnu mubaarak iyo culimo waaweyn oo ajilay ahaayeen oo nimankan kale la sheegay madaahibta leh waxa weeyaan la mida bale waxa weeyaan qaarkood ay ka cilmi badan yihiin xataa kuwan ku caanbaxay waxa weeyaan madaahibta ay ka cilmi badnaayeen bay ahaayeen maca daalika hadalkooguna waa yaraaday markaa ninka maleeya kan muta'akhirkii inuu ka aqoon badan yahay culimmada hadalkoogu waxa weeyaan uu faafaya taabiciinta ka hadalka badnaa ee imaamu maalig iyo shaafici iyo waxa iyadna aan meeshaba ku jirin inuu rumaysan yahay inay kasii cilmi badan yihiin waxa weeyaan leyth iyo cabdullaahi ibnu mubaarak iyo waxa weeyaan iyo owsaaciyana iyo inaanay meeshaba ku jirin mar haddii shaafici iyo axmed ba laga cilmi batay dee kuwana ha soo qaadin waayo kuwaasaa ka hadal badnaa hadalkoogu ka badnaa markaa kuwii hadalkoogu ka badnaa haddii laga aqoon bato aqoontii looga batay kuwan hadalkoogu ka yarana waa laga aqoon badan yahy laakiin arrinku sidaa maa arrinku sidaa maa wuxuu inoo soo sheegay sheekhu abubakar iyo cumar inay ka hadal yaraayeen saxaabada rasuulka sida ibnu cabbaas iyo keyrkii waxa weeyaan iyo cabdullaahi ibnu cumar iyo maca daalika aanay ka aqoon badnaayeen oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dee intay xaadireen ay diinta ka fahmeen ee ay ka barteen kamay baran saxaabadan yaryari bal iyagay weydiin jireenoo ibnu cabbaas dee cabdula waxa weeyaan cumar ibnulkhadaab iyo ayuu weydiin jiro arday u ahaa marka waxa weeyaan wuxuu yidhi fa inna haaulaa'i kullahum fa inna haaulaa'i kulluhum kuwaasi dhammaantood aqalu kalaaman iyaga ka hadal yar miman jaa'a bacdahum wahaadaa tanaqusun cadiimun arrintanna waa hoosu dhig weyn bisalafi saalixi salafkii wanaagsanaa wa isaa'atu dannin bihim iyo malaha in loo xumeeyo wa nisbatihi lahum iyo in loo tiiriyo ila aljahli hadalka jahliga iyo wa qusuuri alcilmi cilmiga in la gaabiyo walaa xawla xeelad meliin cilmi jahli in loo nisbeeyo iyagoo inay juhalo ahaayeen iyo cilmigoogu inuu yaraa walaa xawla walaa quwata ilaa billaah ilaahay mooyaane xeelad ma lihin quwana ma lihin ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa mooyaane ama kaalmadiise walaqad sadaqa run buu sheegay ibnu mascuudin fii qowlihi fi saxaaba hadalkuu saxaabada ka yidhi innahum abaru lummati quluuban nimanka ugu maan wanaagsan weeyaan saxaabada wa acmaqiha culuuman cilmina ugu gundheer wa aqaliha takallufan ismashaqaynna ugu yar oo qofkii inuu isdhibo waxa weeyaan iyagaa ugu yaraa wa rawaa naxwahu can ibni cumar bale qaarkood inta la weydiiyo ayay odhan jireen hebel weydii hebel weydii hebel weydii nin walba uu isdhaafinaya su-aal buu diidaya in la weydiiyo isagoo garanayo ka jawaabi karayo haya ayuu lahay dhaafiya wa naxwihi wa fii haada waxa weeyaan warawiya waxaa laga wariyey naxwa can ibni cumara aydan wa fii haada arrinkani ishaaratun tilmaan baa ku sugan ilaa ana man bacdahum dadka ka waxa weeyaan dembeeyey aqalu culuuman inay ka cilmi yar yihiin waxa weeyaan waa akharu takallufan aanay ka dhib badan yihiin selafku waanay hadal yaraayeen waanay cilmiya badnaayeen khalafkuna way hadal badnaayeen waanay cilmi yaraayeen oo waxa waxa weeyaan saxaabada rasuulka ay yaqaaneen hablaha yaryaree adhiga jiraa waxaan garanaynin culimo kumanaan kitaab adduunyada kaga tagtay eyn allah haddii la yidhaahdo lagu yidhaahdo dhulkan la wareegaya iyaga iyadana waxa uu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam intuu u yeedhay ku yidhi xadiiska imaamu muslima warinaayo ayn allah markaasay ku tidhi allahu fi samaa markaasuu ku yidhi man ana markaasay ku tidhi anta rasuulullah waa gabadh yaroo adhiga jirta wey ayaa su-aashaa ka jawaabtay baynamaa laga yaabo rag cumaamaduhu in loog yahay leegyihiin oo adduunyada soo maray oo kutub ciidda ka badan qoray oy dad badani waxa weeyaan ku lumeen haddii lagu yidhaahdo ayn allah inuu dhididku ka kor noqdo waxa weeyaan au jawaabi kari waayo uu yidhaahdo ilaahay aynana lama yidhaa kayfana lama yidhaa waxa weeyaan su-aalahaasi ma galaan au ku yidhaa ama uu yidhaahdo waxa weeyaan kaana allahu walaa makaan ilaah waa jiray meeline ma jirin ama uu ku yidhaahdo allahu mawjuudun fii kulli makaan ilaah meel walba waa joogaa au ku yidhaahdo maxay odhan weyda gabadhan yari muxuuse laakiin rasuulku sala allahu calayh wasalama ugu sugay haddii ay khaldanayd marka waxaad ogaataan sida jaaxid iyo niman badan oo kutub qoray oo caqiidada ka qoray waxa weeyaan oo lumay waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala culuwigiisu kitaab dhan ka qoray isagoo ka lumay xadiiskaa gabadhaa yar adhiga jirtay waxa weeyaan ay garanaysay ayuu isagu garan waayuu mooday hadalkii badnaa iyo falsafadii iyo balaayadii islaamka la soo geliyey ee cilmiga laga dhigay waxa weeyaan falsafadii ayuu mooday cilmi kadibna caqliyaad bay adeegsadeen caqliyaadkii baana laga horraysiiyey rabbi iyo rasuulkiisu waxay yidhaahdeen kuwaasaa lagu xidhiidhiya marka hoggaankii waxaa noqday waxa weeyaan caqligii ka la hogaaminayaana wuxuu noqday kitaabkii iyo sunnadii iyo siday dadku uga fahmeen saxaabadu saxaabadiina waxaa la yidhi hum rijaal wa naxnu rijaal taasaa keentay marka marka hadal badan oo khalafku ay yidhaahdeen waxaa ka khayr badan hadal yar oo selafku ay yidhaahdeen waxaa kaloo ka khayr badan cilmiga selafka oo waxa weeyaan badnaa waxa weeyaan cilmiga khalafkuna waa ka yar yahay waana ka shar badan yahay oo daqiiq iyo dakhan iyo bidac iyo dalaalaad baa ku jira oo wada saafi maaha oo qofkaan selafka raacin een culimmadaa raacin dee dalaalkiisu waa badan yahay hadba intuu saxaabada ku khilaafun baana ku xidhan tahay intaas buu rabaa inuu sheekhu inafahansiyu noo sheego maqaalad baana jirta ay yidhaahdaan waxa weeyaan dariiqatu salafi aslam wa dariiqatu alkhalafi aclamu wa axkam dariiqada selafkuna way nabadgelyo badan tahay waxa weeyaan dariiqada khalafkuna way waxa weeyaan cilmina badan tahay xikmadna badan tahay xikmada iyo cilmiguna waa mutalaazimaan iyo salaamadu oo ma nabadgelin dee nimaan cilmi lahayn muu nabad galay way kuugu dhacday ninay ugu dhacday ama qof ay ugu dhacday waad la heshoon oon garanaynin toogta dee loodhan maayo waa shiishyahan markaa qof ka nabadgelayaa qof waa qof awalan cilmi leh salaamadu cilmigay ku jirtaa ninka cilmigalun baana xikmadna leh dariiqatulkhalaf markaa in la yidhaahdo waa aclam wa axkam wa dariiqatu selafna waa aslam waa dalaal wey dariiqatu salaftana ay leeyihiin waa aslamna waa tafwiid waxa weeyaan tafwiid sifaati walasmaa wey in la bandhigo oo la yidhahdo ilaahay subxaanahu wa tacaala baa garanaya allahu aclamu bimuraadi lilaahi yaddun ilaahay baa og gacantani waxay tahay taasaa dariiqatu selaf laga dhigay ay ka dhigeen ashaaciro iyo maaturidiyo dariiqatulkhalafna waxay ka dhigeen tooda oo waxa weeyaan ay yidhaahdeen iyadaa cilmina badan xikmadna badan kutub baana laga qoray kutub baana laga qoray rag badanna wareer bay ku dhinteen hadday nabadgelyiyo cilmi iyo salaamo leedahayna qaar badani kumay dhinteen iyagoo tamaniyaya waxa weeyaan caqaa'idkii waxa weeyaan dumarka naysaabuur ku noolee waaweyna ay rumaysnaayeen iyagoo tamaniya naftu kamay baxeen qaar badan waxay ku dhinteen alla miyaan iska daayo waxay gelay yidhaahdeen waxay hagelinigu yidhaahdeen waxa weeyaan maan iska daaya gelitaankeega waxa weeyaan waa anigaa ku dhimanaya waxa weeyaan diintay dumarka naysaabuur dumarka waaweynee naysaabuur ku nooli rumaysnaayeen waa anigaa ku dhimanaya qaarna waxay yidhaahdeen dhakafaar baanu ka qaadnay qaar badani may seexan jirin siday waxaasunu kala rajaxayaan iyo caqliyaadka iyo waxaa cilmiga ay moodeena dalaalkaa siday u kala rajaxayaan bay cadaadda ugu soo boodi jirta qaar badanna shaki bay ku dhinteen baynamaa qofka muslimkaa ee ku dhinta caqiidada nebi maxamed la yimid ee saxaabada rasuulku ridwaanullaahi calayhim ay ka dhaxleen ay taabiciintu ka dhaxleen ay atbaacu taabiciintu ka dhaxleen qofka sideeda u qaata aanu shakina ku dhimanaynin khalalna aanu ku dhimanayno isagu waxa weeyaan naftiisu musharax tahay u dhimanayo waayo ilaahay siduu yidhi markaad adigu ku dayso macnahana siday saxaabada rasuulku uga fahmeen ad u qaadato waayo hadday sidan ka bedelan tahay aayaddu ay tahay dee abubakar iyo cumar iyo cusmaan baa waxa weeyaan fahmi lahaa oo odhan lahaa sidan maaha si kalea loola jeedaa talabaad maxaa khasbaya in la yidhaahdo sidan looma jeeda sidana loo jeeda marka koowaad baa lagu odhan laha sidan looma jeeda ilaahay subxaana wa tacaala gacan ma lehe qudru leeyi maxaa lagu odhan waaya marka waa arrin lumitaan badan leh khalafkuna ay ku lumeen masalada keensatayna waa taa markii waxa weeyaan falsafadaa la turjumayey ee dowladda griiga laga turjumayay laga codsadayna waxa weyan madaxweyne wakhtigaa griiga haysta waa jamciyey nimankii aqoonta lahaa ee waddanka ku noolaa waxaanu ku yidhi maan siinaa mise waan ka daynaa waxay yidhaaheen maya hallaas ha laga daayidheen nin keliya aamusa waxa uu yidhi markaa maxaad adu u aamustay wuxuu ku yidhi waxaan cilmi maahae umamkay galaan way ku fasaadaan buu yidhi marka haddii la geliyo diintoodaa fasaahadaysee u geeyu waa loo turjumo waa la siiyey marka horena waxaa la goostay in loo diido markii muslimiinta taa la soo geliya baa lumitaanku markaa waxa weeyaan xad baxay oo ashaacir waxaan u jeedaa muctasilo iyo waxa weeyaan jabriyo jahamiyo qadariyo waxa weeyaan kulaabiya balaayo dhan intay soo baxday nin walba meel aw ka darsaday uu moodayey inuu caano macaan cabbayo isagoo dalaal ka cabbaaya wabilaahi towfiiq halkaasaan kasii qaadi doonaa وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم